allaha u naxariistay waxaa maalintii shalay lagu aasay magaalada boorame ee gobolka awdal abwaan bashiir xaddi axmed oo ka mid ahaa hobolladii waaberi islamarkaasina ahaa heesaa iyo danan curyo laxamadiisa la jeclaa bartamihii lixdamaadkii iyo dhammaadkii toddobaatanaadkii marxuumku wuxuu ku dhashay dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii magaalada hargeysa wuxuuna dugsiga hoose dhexe ka galay magaalada boorame ee gobolka awdal aaska marxuumka oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin xukuumadda somalilan ka socday iyo bahda hal abuurada somalilan waxay ku dheeraadeen wanaaggii shakhsiyadda marxuumka iyo inuu ka mid ahaa abwaanadii waaweynaa ee u hiiliyey fanka iyo dhaqanka af soomaaliga sida uu tilmaamay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee somalilan siciid xasan habane iyo abwaanada kasoo qayb galay aaska marxuumka abwaanku wuxuu ahaa nin weyn ilaahay baa weyne qaranka usoo shaqeeyey fanka iyo dhaqanka bulshada soomaaliyeed guud ahaan inta af soomaliya ku hadashana wax weyn ku soo kordhiyey ahaa waxa weeye mid ka mida madrasadaha dadku ka baxaan ay wax badan ka kororsadaan
abwaan bashiir wuxuu ahaa qof ka duwan abwaaniinta kale maanta uu saddexii toddobaatan jir afariy todobaatan jir ku dhowaa nin shaqaysanayey oo had iyo jeer fanka iyo wax laysku qaldaa iyo shaqada kale kaartee shaqaynayey oo wax soo saarayey oo haddii badanka leeyay mufakir ahaa oo isaga oo ku dhex jira oo fanka ku dhex jira oo mufakira hoos samaynaya oo kicinaya dadka oo wax taraya oo waxu sheegaya oo hagaya haddana muruq maal ahaay oo shaqaysanayay oo ilaa iyo ama dibadda ha ka shaqaystaan oo gudaha ka shaqaysanayay ayuu ahaa dugsi meel wax laga barta buu ahaa qofkii ag joogay wax ka baranayay maanta insha allah dee wasaaraddii way joogtaa dib baynu isaga soo noqon doonaa taariikhdiisu waa taariikh fac weyn waa taariikhku ay u baahan tahay inay dhallinyarada maanta joogtaa barato waa taariikh ruknu ah jamhuuriyadda somalilan iyo inta fanka ehel u ahba qalbiyadeenna iyo wanayaasheenna wuu ku wen yahay wuxuu ka mid ahaa fanaaninta waaweyn ee haddana wax bartay markuu fanka gelayey wuxuu ku jiray kuliyaddan la odhan jiray lafoole ee macallimiinta ka soo baxaan iyadoo la odhan jiray entag marka oo macallimiinta dugsiyada hoose dhexa ay ku jiraan wuxuu ka door biday inuu leexdo fanka iyo inuu u hiiliyo afkiisa laakiin intaan bashiir qaade wuxuu ahaa nin dhaqanka iyo fanka isku milay fankiisu wuxuu ahaa mid dhaqanka soomaalida ku salaysan wuxuuna ahaa nin dhaqan fiican oo aabba odaya oona kale maslaxa intuu gobolka joogay abwaan bashiir xaddi axmed wuxuu fanka ka tegey wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo toddobaatankii oo uu dhoofay dalka sacuudi carabiya isagoo ka shaqayn jiray shirkad dhismaha ah oo deganayd magaalada maka almukarama ee boqortooyada sacuudi carabiya wuxuuna dalka ku soo noqday wixii ka dambeeyey labadii kun iyo tobankii oo uu degay magaalada boorama kana tirsanaa wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee gobolka awdal marxuumka ayaa laxamada lagu xasuustay ee heesaha waxaa ka mid ahaa laxanka heesta ahayd hoombare libaax bay soo wadaa ee ay isaga iyo hibe maxamed wada qaadayeen haashim sheekh cumar good v o a borama